Qaaxada waa cudur faafa in badan ku dhaca feeraha laakiin ku dhici kara jidhka qaybihiisa kale. Calaamadaha qaaxada lagu garto waxaa ka mid ah qufac joogto ah oo socda ilaa iyo saddex isbuuc ka badan, qandho iyo dhidid aad u fara badan, miisaankaaga oo hoos u dhaca sababana cunto xumo iyo daal iyo awood darro. Mashruucan baarista qaaxada waxaa loogu talagalay Soomaalida ku nool Haringey. Mashruucan baarista qaaxada waa lacag la'aan waana sir ku ah cidna aanan ku ogaanayn. Cudurka qaaxada waa la daweyn karaa haddii aad hore u ogaatid. Haddii aad walwal qabtidna